maamulka gobolka banaadir ayaa maanta u furay tababaro qaar ka mid ah shaqaalaha waaxaha dakliyada ah gobolka banaadir tababarkaasi oo qaadanaya muddo laba maalin ah waxaana looga hadlayay dib u eegista dakli aruurinta labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo sare uqaadida habka canshuur bixinta sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaana goobjoog ahaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka banaadir gaar ahaan kuwa dakli aruurinta iyo canshuuraha ugu horeyn waxaa laga warbixiyey mowduucan iyo muhiimadda uu leeyahay marka in maadaama shaqaalaha loogu diro si randomly loogu diro inay dakhliga ka shaqeeyaan oo laga yaabo in skiilkoodi aqoontooda xoogaa ay u liidato hoos haddana in qofku uu kor isu qaado aqoonta tababarada uu helo waxyaabaha hadda maamulka iyo maaliyaddu ay dejiyeen agaashka dakhligana inuu ka shaqeeya u raba ayay baraayan ay ka tahay sidoo kale in la fududeeyo fududeynta hanaanka ururinta dakhliga dakhliga si aan la socon dhammaanteen sistemaa lagu qaadaa system iyo boonooyin iyo nidaama lagu qaadaa sababaha loo keena waxa waaye in qofka uu u fududeeyo qofka macaamiilka markuu yimaado lacag qabashada inay u fudaato ama ha isticmaalo through system ama ha isticmaalo other payment kale in la fudeeyo ayadana waxa waaye waa waajibaadka laga rabo arrimaha dakhliga isku duwaha howlaha dib u heshiisiinta iyo xasilinta maamulka gobolka banaadir axmed maxamed ah ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo la dardaarmay dadka ka qayb qaadanaya tababarkan muddada uu socdo sida agaasimo mustafa uu sheegay laba kun labaatan iyo shan gobolka banaadir waxaa uu dejiyey miisaaniyad ka duwan miisaaniyaddii laba kun labaatan iyo afar taas ayaa u baahan inaan oltraak ku ahaano bil kasta saddexdii biloodna dib loo fiiriyo in la gaaray yoolalkii iyo hadafyadii marka miisaaniyad la dejinayo waxay leedahay istimate lagu qiyaaso oo la rabo in la gaaro marka sanadkaasi uu dhammaado laakiin dadkii soo ururi lahaa dakhligaasi ay ka keeni lahaa guud ahaan gobolka banaadir waa intaan maanta lala fadhiido iyo in kaloo maqan iyaga ayaa la rabaa in loo tababaro muddada shirkan uu socdo isla markaana khibradoo laga faa'iidaysto waxyaabaha labardan waxaa ka mid ah habka canshuurta loo ururiyo habka dadweynaha loola dhaqmo canshuurta faa'iida ee leedahay qofka canshuur ururinta xitaa laftiisa waxaa la rabaa in si naxariisla lagu sheego haddii canshuurta laga qaado adeeg uu helayo ugu horeyso nabadgelyada ugu horeyso caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka in la dhiso iyo nadaafadu qayb ka tahay haddii aanan magaalo ama wadan uusan muwaadiniintiisa canshuurta aysan bixin horumar lama gaari karo marka shirkan ujeedada uu daanayaha waxay ka ta qayb ka tahay arrimahaasi